ومن حيث meel kasta oo kharajka aad baxdid fawalli jeedi nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayh wajhaka wejigaaga jeedi shadra almasjidi masjidka qaabilkiisa u jeedi masjidkaasoo alxaraami ee la xurmeeyey waxaytumaa meel kasta oo kuntum aad ahaataan fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyadiina shadrahu masjidulxaraam qaabilkiisa u jeediya wainamaa carafnaakum waxaanu idin barnay qiblatakum qibladiinnii ayaanu idin barnay liallaa laantaas jaar majruurka waxay ku tacalluqay ficilka haddaanu soo qadaraynay wainamaa carafnaa wainamaa carafnaakum waxaanu idin barnay qiblatakum qibladiinnii haddaad muslimiintii tihiin liallaa yakuuna si uusan u ahaanin ayaanu qibladii idin barnay linnaasi dadka uusan ugu ahaanin calaykum dushiinna xujatun xuja inaysan dadka ugu ahaanin darteed ayaanu qiblada idiin barnay ila aladiina kuwii maahane dalamuu dulmi falay minhum dadka xaggooda xalaal daalimiintaas ay ka mid yihiin falaa takshawhum kuwa daalimiinta ah ha ka cabsanina ee wakshawnii aniga iga cabsada waliyutima inaan taam yeelo ayaan idiin baray qibladii nicmatii nicmadaydii calaykum dushiinna aan ku taam yeelo walacallakum welikay tahtaduuna inaad hanuuntaan ayaan qibladii idiin baray wa min xaysu meel kasta oo kharajta aad baxdid nabiyullaahi maxamed sala allahu wasalam calayhi fawallii wajhaka wejigaaga u jeedi shadra almasjidi masjidka dhinaciis masjidka qaabilkiisa u soo jeedi masjidkaasoo alxaraami ee la xurmeeyey waxaytumaa meel kasta oo kuntum muslimiintii ay aad ahaataan fawalluu soo jeediya wujuuhakum wejiyadiina soo jeediya shadrahu masjidulxaraam qaabilkiisa u soo jeediya wainamaa carafnaakum qiblatakum qibladiinniyaanu idin barnay liallaa yakuuna linnaasi dadka calaykum dushiinna xujatun xuja inaysan dadka ugu ahaanin dushiinna ayaanu qibladii idin barnay ila aladiina kuwii maahane dalamuu dulmi falay minhum dadka xaggooda xalaal daalimiintaas ay ka mid yihiin falaa takshawhum daalimiinta ha ka cabsanin ee wakshawnii aniga iga cabsada waliyutima inaan taam yeelo ayaan qibladii idiin baray nicmatii nicmadaydii calaykum dushiinna aan ku taam yeelo walacallakum tahtaduun lacalladan tacliiliyo walikay tahtaduuna inaad hanuuntaan ayaan qibladii idiin baray ilaahay subxaanahu wa tacaala weli wuxuu inooga sheekayn arrinkii qiblada arrinkan qiblada in badan ilaahay wuu soo celceliyey subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay arrinkan qiblada waxaa la yidhaahdaa wuxuu ahaa awalu maa nusikha min alislaam diinta islaamka masaladii ugu horreysay ee la nasakhay ayay ahayd arrinkan qiblada oo nasakhaa ku dhacay markii hore waxaa loo tukan jiray dhinaca kacbada kabacdi nabigana waxaa la amray calayhi salaatu wasalaam inuu u tukado dhinaca baytulmaqdis inuu u tukado ayaa la amray mar kale haddana nasakhaa galay oo baytulmaqdiskii waa la nasakhayo waxaa qibladii haddana loo soo wareejiyey dhinaca kacbada marka waxaa la yidhaahaa qibladani waxay ahayd awalu maa nusikha min alislaam islaamka masaladii la nasakhay masaladii ugu horreysay ayay ahayd maadaama masaladii ugu horreysay ee la nasakhay qibladu ay ahayd yahuuddu sida in badan aanu soo qaadannay waxay ka fureen tashwiish tashwiishkaas iyo nasakhaasina wuxuu keenay dad badan oo iimaankoodu uu daciif ahaa inay islaamnimadii dib uga laabtaan taas oo ulajeeddada qiblada loo bedbedelayo oo loo nasakhaayaba ay ahayd in markaa la ogaado kuwa iimaankoodu xoogga leeyahay iyo kuwa iimaankoodu daciifka yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadka kala ogeysiiyo ayaa loogu talagalay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan ayuu sidan qibladan u soo celceliyo mar kale ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu amri inuu salaada u soo tukado dhinaca kacbada fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam meel kasta ood baxdid oo safar aad ugu baxdid iyo waddan kasta ood u baxdidba wejigiisa waxaa la amray nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu u soo jeediyo dhinaca kacbada haddaba markaa arrinkaasi inuusan ku gaabnayn nabigeenna keliya calayhi salaatu wasalaam ee muslimiinta guud ahaanba arrinkaas laga doonayo ayaa ilaahay wuxuu ku adkeeyey waxaytumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadra muslimiintii oo dhammaanba nabiga keliya ma aha calayhi salaatu wasalaam kulligiinba haddii aad muslimiintii tihiin meel walba ood joogtaanba wejiyadiina usoo jeediya dhinaca masjidulxaraam masjidulxaraamna ulajeedada laga leeyahay waa kacbada uun sida nabigeenuba uu fasiray calayhi salaatu wasalaam kacbadaa uun salaada usoo tukada oo salaadu maba ansaxayso iyadoon loo jeesan dhinaca kacbadan loo jeesan sida hadda aayaddanba laga faa'iidaysanayo waxaa la yidhaha marka xikmatu tashriic maxay tahay xikmadda loo jideeyey in dhinacaas kacbada loo wada tukado maxay tahay xikmaddaas waxay culimmadu yidhaahaan xikmadda ku jirta waxaa weeye qofku marba hadduu salaad tukanayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu la xidhiiri ilaahayuu la sheekaysan ilaahayuu la hadliyuu leeyahay ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim ayuu leeyahay oo ilaahay wax weydiisan marka qofku maadaama ilaahay uu la hadlaayo waxaa la diidan yahay marba dhinac inuu isaga jeesto oo mar galbeed uu u jeesto mar bari uu u jeesto mar koonfur uu u jeesto ayaa la diidan yahay waxaa la rabaa marka maadaama mawqif weyn aad taagan tahay oo ilaahay hortiisa aad taagan tahay oo ilaahay aad la hadlaysid waxaa la rabaa in aadan meelo kale fiirfiirin oo dhinaca kacbada un aad u jeesatid marka waxa weeye waa kontarool oo la kontaroolayo qofka musalligaa tukanaya dhaqdhaqaaqiisa waxaa la rabaa jiho walba inuusan isaga jeesane halkaa jiho inuu u jeesto isagaa la rabaa marka inuu sii adkeeyo qaabilaadda ilaahay uu qaabilayo subxaanahu wa tacaala midda kale waxaa la leeyahay waxaa la adkaynaa ijtimaaca iyo kulanka iyo iswaafaqa muslimiinta taana waa lagu adkayn inay muslimiintu isku diin yihiin maxaa yeelay haddii la dhihi lahaa qofba salaada meeshay doonto ha u tukan oo masjidkan iyadoo la iskula tukanaayo qof bari uu u jeesan lahaa qof galbeed uu u jeesan lahaa qofna koonfur uu u jeesan lahaa waxaa markaas noqon lahay dadkii muslimiinta kuwo iskhilaafsan oo xadhe isku dhinacba ilaahay aan ugu tukanaynin subxaanahu wa tacaala marka dadka muslimiinta ah in la tusiyo in ay yihiin dad isku diin ah oo hal jiho kaliya u wada jeesta ayaa waxaa la yidhi kacbada uun ha loo tukado iyadoo taa la ilaalinayo itifaaq iyo iswaafaqa muslimiinta welidaa muslimiinta qaarad kasta iyo waddan kasta ay joogaanba waxay u soo jeestaan halkaa meel ay wada ishaarayaan halkaa meel ee kacbada ah ayay u soo wada tukanayaan taas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka doonayo muslimiinta itifaaqooda hal meel inay u wada tukadaan guud ahaanba xikmadaasaa ku jirta marka tashriica kacbada la jideeyey in salaada markaa xaggeeda loo soo tukado marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qibladii oo laga dhigay dhinaca kacbada waxaa sabab uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala ee aayaddan uu ku sheegay saddex sabab saddex sabab ayaanu qibladiinnii uga dhignay kacbada sababka ugu horreeya lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja inay xuja baaba'do oo dadku aysan xujo idinku yeelanin ayaan dhinacan idinkugu soo wareejinnay kacbada baytulmaqdisna aan idinkaga soo wareejinnay si dadku aysan xujo dushiinna ugu furin wey xujadaas marka culimmada mufasiriintu lababa way ku fasiraan xujada xujada meesha lagu baabi'inayo waxa weeye waa xujadii kutubtii hore ay qoreen kutubtii hore tawraad iyo injiil ayaa waxaa ku qoraa nabigeena calayhi salaatu wasalaam innahu yusallii ila alqiblatayn labada qiblaba waa u tukana ayaa kutubtii hore ku qoray oo dhinaca baytulmaqdisna waa u tukan dhinaca kacbadana salaada waa ugu tukan haddii marka hal meel kaliya aad u tukan lahaydeen oo kacbada kaliya aad u tukan lahaydeen waxa weeye xuja idinku furmi lahayd oo waxaa laydin dhihi lahaa markaa aaway muslimiintu waa kuwii la dhahayey labada qiblaba way u tukanayaan waa kuwa hal meel uun u tukanaye sawtii nabiga la yidhi wuxuu u tukan doonaa baytulmaqdis marna wuxuu u tukan doonaa dhinaca kacbada aaway nabigii la sheegayo nabigan maba ahane haddii hal dhinac loo wada tukan lahaa oo kacbada kaliya loo tukan lahaa xujaa furmi lahayd xujo ayaa idinku furmi lahayd oo waxay dhihi lahaayeen dadkii ahlulkitaabka yahuud iyo nasaara muslimiinta waxaa kutubteenna ku qoran inay labada labada qiblaba ay u tukanayaan maxay tahay muslimiintan halka qiblo u tukanaya xujadaasaa lagu baabi'in marka xujadaas ayaa lagu baabi'in saasaanu qiblada idiin barnay inay kacbada noqoto baynamaa markii hore baytulmaqdis ay ahayd taas xujada waa lagu fasiraa oo xujadaas waxa weeye waa kutubtii hore waxay qoreen midda kale xujadan ulajeeddada laga leeyahay culimmadu waxay kale ku sheegaan inay tahay hadalladii baatilka ahaa iyo brobagandadii yahuudda iyo mushrikiintu ay faafinaayeen ayaa idinka haraysa brobagandadii iyo wixii ay faafinaayeen ayaa idinka haraysa marba haddii dhinacan kacbada aad u soo jeesateen oo brobagandadaas waxay ku hari qoladii yahuuddu waxay dhihi jireen oo ay iyagu dadka u sheegi jireen innahu yajxadu diinana nebiyullaahi moxamed diinteenna wuu diidan yahay ويتوجه إلى قبلتنا قبلتنا وأتكنا وحقنا صلاة أتكن مركا لبا إسقلي كرماها لبا إسقلي كرماها أيديه جرى يهود هذه مركا قبلته دي أتكسه وريكستين oo dhinaca kacbada aad u soo wareegsateen barobagandadaas way hartay oo xujada waxaa loola jeedaa waxyaalihii barobagandada ah oo yahuudda ay faafinayeen maxaa yeele waxaa haraya hadalkii ahaa diinteennana waa diidan yahay qibladiina waa nagu waafaqsan yahay haddii marka qibladoodii looga soo jeestay oo dhinaca kacbada loo soo jeestay waxa weeye diintiinina ay walba kuma aanaan jirin qibladiinina waa ka soo wareegsanay wey. waxay ku hadlaan malaha marka waa la aftiray qoladaas midda kale qoladii mushrikiinta ahaa oo iyaguna markaas dhahayeen innahu yaddaci calaa diini ibraahiima nabiyullaahi maxamed wuxuu sheegtaa nebi ibraahim diintiisii inuu ku socdo wa yukhaalifu qiblatahu nebi ibraahimna qibladii waa ku khilaafa oo nebi ibraahim qibladiisu kacbaday ahayd diintiisii inuu ku taagan yahana wuu sheegan xujadaas iyo barobagandadaasna waa hari oo waxay ku hari marba haddii kacbadii uu nabigu u jeestay sala allahu wasalam calayhi qoladii mushrikiinta carabta ma dhihi karaan diintii nebi ibraahimna waan ku socdaa buu leeyahay kacbadiina ku dukan maayo taasna way hartay marka xujada labadaasba waa lagu fasiraa inay xujadu tahay kutubtii hore wixii ay qoreen iyo inay tahay barobagandada ay faafinayaan yahuud iyo mushrikiin lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja ila aladiina kuwii maahane dalamuu dulmi falay minhum kuwa daalimiinta ila aladiina kuwii maahane dalamuu dulmi falay minhum dadkaa xaggooda xaal daalimiintaas ay ka mid yihiin waxa weeye waxaa la yidhi xujaa lagu baabi'in qiblada qibladan kacbada waxaa looga dhigay xujaa lagu baabi'in ilaa kuwa daalimiinta ma'an oo kuwa daalimiinta ah waxa weeye kuwaasi hadal ma joojinayaan qofku hadduu daalim yahay oo xaqdoon uusan ahayn hadal ma joojinaayo oo marba haddii qibladii macnaha dhinaca loo soo wareejiyey oo kacbada loo soo wareejiyey daalimiinta mucaanidiinta ee madax adayga qaba iyagu mar walbaba barobagando ma weynayaan oo waxay iska leeyihiin uun innahu ishtaaqa ilaa beldati nabiyullaahi maxamed magaaladiisii u hiloobay xagguu isaga sii jeestay marka qofka hadduusan xaqdoon ahayn xuja ma celiso xuja ma celiso xaqdoon hadduu ahay daalim iska taagan hadduu yahay xuja ma celiso oo haddii aad tidhaahid xilligan oo kale oo qoraxdii halkaa taagan tahay war maalin weeye oo qoraxdii soo ma arkaysid maya habeen weeyu iska kaalay war sawtan qoraxdii midani ma aha mayda waa habeenaan kulay anugu qoraxa weligeed ha taagnaata habeen weeyaan kulay marka daalim noocaas oo kale ah xuja ma aftirayso mana baabi'inayso ee falaa takshawhum ha ka cabsanina muslimiinta iyo kuwa daalimiinta ahi wakshawni aniga iga cabsaduu yidhi alle subxaanahu wa tacaala kuwa daalimiinta ah oo iyagu madax adayg un ka samaysan ha ka baqinina barobagandada idinku furaayaan iyo xaqa idinka shaki gelinayaan dheg jalaq ha u siinina aniga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kitaabkan idiin soo dejiyey oo nabiyullaahi maxamed idiin soo diray sala allahu wasalam calayhi anigaa uun iga baqow waxa weeye cillada labaad oo kacbada loogu talagalay in qiblo laga dhigo waliutima nicmatii calaykum nicmadeyda inaan ku taam yeelow oo nicmadeyda lagu taam yeelayo waxa weeye waa nicmadii diintii nabiyullaahi ibraahiimu diintii nabiyullaahi ibraahiimu millatu ibraahim waa lagu fasiraa nicmada maxaa yeelay markii hore baytulmaqdis loo tukanayay nabiyullaahi ibraahim itibaaciisii waxaa ka dhimanaa nabiyullaahi ibraahim isagu baytulmaqdis uma tukan jirin ee wuxuu u tukan jiray dhinaca kacbadu u tukan jiray marka si toosa diintii nebi ibraahim si aad ugu wada dhaqantaan kulligeedba ayaan xagga idinkugu soo wareejiyinaya alle subxaanahu wa tacaala dhinaca kacbada waxaa kaloo nicmada lagu fasiraa nicmatii calaykum oo bilislaam aan idinkugu nicmeeyey nicmadii islaamnimada si aan u taam yeelo ayaan qibladii idiin baray qibladii waxaan idiin baray nicmadii islaamnimada si aan ugu taam yeelo qolada yahuuddaba aadnaanba waafaqinba xataa qibladoodii aadnaan ku waafaqin oo idinku aad noqotaan dad muslimiin oo yahuuddiiba dhinacna aan ka waafaqsanayn cillada saddexaad waxay tahay walacallakum tahtaduun walikay tahtaduuna inaad hanuuntaan ila alxaqi dhinaca xaqa aad u hanuuntaan cillada saddexaad oo kacbada looga dhigayo qiblada waxa weeye inaad hanuuntaana ilaahay dooni subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay kuwa hanuunka ilaahay uusan la doonin iyagu kacbada uma tukadaan waxay u tukadaan qolana waxay u tukadaan qor dhinaca qorax soo baxa waa qolada kirishtaanka nasaaradow qolana waxay u tukadaan baytulmaqdis waa qoladan yahuudow marka qoladii nan kacbada u tukanaya waxaa tihiin qolo ilaahay hanuun la doonay subxaanahu wa tacaala ummadaha kale diinta baadilkaa haysta meelo kale ayay u tukadaan iyagu oo hawadooda iyo naftoodu ay ka heshay ayay iyagu isaga jeestaan wey marka aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku adkeeyey arrinka qiblada xaqnimadiisii iyo barobagandadii yahuudda oo meeshii lagu baabi'inayo wey saddexdan cillo ma haystaan qoladan mushrikiinta iyo yahuudda iyo kirishtanku saddexdan arrimood oo qiblada lagu cilleeyey iyagu midna ma haystaan maxaa yeelay lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja taa iyagu ma haystaanoo qolada mushrikiinta iyo yahuud iyo nasaaro xujaa lagu leeyahay xujo ayaa ku furmaysa oo xujada ku furmaysa waxaa weeye khaalaftum kitaab allah wa khaalaftum nebiy allah kitaabka ilaahay waad khilaafteen oo ilaahay wuxuu yidhi fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam adinkiina waxaad u tukanaysaan qolana sharqigay u tukatay qolana waxay u tukatay baytulmaqdis marka qoladaas iyaga xujaa ku furmaysa midda kale waxaysan haysanin waliutima nicmatii calaykumna ma haystaan nicmo iyaguma ma hayaanba walacallakum tahtaduunana ma hayaanoo qolaha nuusan ma ah adinku marka saddexdiiba waad haysataan haddaad muslimiintii tihiin laakiin yahuud iyo nasaare iyo kirishtan saddexdan iyagu way ku qadeen wey saddexdan arrimood way ku qadeen كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ولأتم نعمتي نعمتي إلى أن تام ياله إتماما تام يلد أن تام ياله جار مجرور كاس وحلقة صفين كما أرسلنا كجرة مصدر محذوف يا لقى صفين ولأتم نعمتي نعمتي إلى أن تام ياله إتماما تام يلد أن تام ياله itmaamkaasoo kamaa arsalnaa ka irsaalinaa annaga soo dirideennii la mida fiikum dhexdiinna rasuulan rasuul aanu ku soo dirnay rasuulkaasoo minkum idinka idinka mida rasuulkaasoo yatluu aqriya calaykum dushiinna aayaatina aayadaheenna ku aqriya oo wayusakiikum idin dahira oo wayucallimukum rasuulkaasi alkitaaba kitaabka idin bara waalxikmata xikmaddana idin bara wayucallimukum maa shayna idin bara shaygaasoo lam takuunuu aadnaan ahayn taclamuuna inaad og tihiin waliutima nicmatii itmaaman dhammaystir taamyeelid ayaa nicmadayda taam yeeli taam yeelidaasoo kamaa arsalnaa ka irsaalinaa annaga soo dirideennii la mida fiikum dhexdiinna rasuulan aanu ku soo dirnay rasuulkaasoo minkum idinka idinka mid ah rasuulkaasoo yatluu aqriya calaykum dushiinna aayaatina aayaadkeenna ku aqriya oo wayusakiikum idin dahira oo wayucallimukum alkitaaba waalxikmata kitaabka iyo xikmada idin bara oo wayucallimukum idin bara maa shay shaygaasoo lam takuunuu aadnaan ahayn taclamuuna inaad ogsoon tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala weli wuxuu ku madno sheegan dadka muslimiinta ah muslimiintii haddii aanu nahay ilaahay ayaa nagu gallad sheeganaya subxaanahu wa tacaala saddex nicmo ayuu ilaahay noogu gallad sheegtay aayaddii hore dadkii oo xujo aan idinku yeelanaynin iyo nicmadii oo ilaahay uu nagu taam yeelay iyo inuu ilaahayna hanuuniyey oo dariiqii xaqa ahaa uu nagu hanuuniyey waxa weeye nicmo afaraad ayuu ilaahay nagu noogu gallad sheegan subxaanahu wa tacaala oo nicmadan markaan taam yeelayo waxay la mid tahay sidii aan idinkugu soo diray dhexdiinna rasuul waa nicmo afaraad oo ilaahay noogu gallad sheeganayo haddii aanu nahay muslimiintii waxaanu idiin soo dirnay rasuul rasuulkaasoo adinka idinka mid ah adinka idinka mida waxaa loola jeedaa waa rasuul bini aadam ah oo afkiisa aad fahmaysaan oo dhaqankiisa aad fahmaysaan ood af garanaysaan ayaan idiin soo dirnay iyada nafsadeeda waa nicmo gooni ah maxaa yeeley ilaahay hadduu noo soo diri lahaa jin rasuul jinni ah haddii dadkan loo soo diri lahaa way isku dhibtoon lahayeen waxna kama fahmeen haddii sidaas oo kale malaa'ig loo soo diri lahaa dadkan malaa'igtii oo bini aadamka aan ku dabeecad ahayn oo bini aadamkii aan ku dhaqan ahayn haddii loo soo diri lahaa iyadana laysma afgarteen maba laysfahmeenba marka waxa weeye rasuul oo bashar ah oo bini aadam ah oo kugu luuqad ah oo kugu af ah oo kugu dabeecad ah haddii laguu soo diray waa nicmad gooni ah oo af garanayso rasuulkaas marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay arrimaha uu dhexdeenna ka samaynaayo iyo waxa innaga nicmooyina oo noo galay ayuu inoo sheegay alle subxaanahu wa tacaala yatluu calaykum aayaatina marka hore rasuulkaas wuxuu idinku dul akrin aayadaheennu idinku dul akrin aayaadka waxaa loola jeedaa waa qur-aanka kariimka aayadihiisa qur-aankan kariimka aayadihiisa ayuu idinku dul akrin maxaa yeeley qur-aankan kariimka ah waxaa laga dhaxlay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa laga dhaxlay inta qur-aan kariima oo adduunka ama caalamka taalla dhammaan waxaa laga soo gaaray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qof kasta oo yaqaano oo qur-aanka xifdisanna nabigeenu ajir iyo amaan ayuu ku leeyahay maxaa yeele isaga un baa adduunka keenay qur-aanka nabigeena calayhi salaatu wasalaam isaguna wuxuu ka bartay jibriilu ka bartay jibriil ayuu ka bartay rasuulkaasi waxa uu kaluu qaban sala allahu wasalam calayhi waa idin dahiri wayuzakiikum waa idin dahiri oo muxuu idinku dahiri waxyaalaha shirkiga iyo gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo dulmiga iyo waxaasoo dhan ayuu idinka saafi garayn markaasu wuxuu idinka soo saari dad saafi ilaahay u ah oo ilaahay dartii u ooyaaya subxaanahu wa tacaala ayuu idinka soo saari wey midda kale rasuulkaasi wuxuu idin bari kitaabkuu idin bari marka wayucallimukum alkitaaba iyo yatluu calaykum aayaatina labadaa hadal maxay kala yihiin horey waxaa loo soo sheegay rasuulku inuu aayadaha nagu dul akrinaayo haddana waxaa la yidhi kitaabuu idin bari oo kitaabka aayadihii hadda lasoo sheegay sow isku mid ma ahan waxaa la leeyahay laba macno ayay kala leeyihiin kaasi wuxuu ahaa mujaradu tilaawa yatluu calaykum aayaatina waa akrin erayada iyo alfaada qur-aanku uu ka kooban yahay ayuu nabigeenu nabarayay sala allahu wasalam calayh wayucallimukum alkitaabana waxaa weeye yucallimukum macaaniya alkitaab waa kitaabka macaanidiisa iyo tafsiirkiisa iyo ulajeedada aayaadka ilaahay uula jeedo ayuuna bari nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele qur-aankan macaanidiisa isagaa nabigeenu caddeeyey oo dadka muslimiinta u fasiray oo macnaha loola jeedo isagaa u qeexay dadka muslimiinta ah marka macaanidiyaa loola jeedaa taa wuxuu kaloo idin bari rasuulku xikmaddana waa idin bari xikmaddaas waxaa loola jeedaa laba macnoba waa lagu fasiraa axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa lagu fasiraa waxyaalaha axaadiista ah waxaa kaloo xikmad la yidhaha kullu kalaamin sawaab hadal walba ee toosan hadal walba ee toosan axaadiistuu soo geli isaga nafsadiisa hadalka sawaabka ah wayucallimukum wuxuu idin bari haddana rasuulkaasi maa lam takunuu taclamuun waxaadnan horay u ogeyn horay aadnan u ogeyn ayuu idin bari oo de waxaa horay aadnan u ogeyn maxayta oo idin barayo waxa waxaa weeye waa min tawaariikhi alumam almaadiya saasay culimmada mufasiriintu ku fasiraan waa ummadihii hore taariikhihii laga soo gaaray ummadihii hore wixii laga soo gaaray ayuu idin bari rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu leeyahay qowmu nuux sidaasay ahaan jireen waddadaas markay mareen way khasaareen qowmu huud waddadaasay ku khasaareen ee ha marinina haddaad muslimiintii tihiin ummadihii hore u idin bari waxa ay ku khasaareen iyo waxa ay ku liibaaneen ayuu idiin sheegi fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun fadkuruunii mu'miniintii ay xusa ayuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala adkurkum anna waan idin xusi oo bilraxmati waalixsaan naxariis iyo ixsaan anna idinku xusi washkuruu lii aniga igu shukriya walaa takfuruunii hana igu kufriyina fadkuruunii ixusa ayuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala adkurkum anna waan idin xusi washkuruu lii aniga igu shukriya oo walaa takfuruunii aniga ha igu kufrinina ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo sheegay nicmooyinka faraha badan ee alla uu noo galay subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay nagu boorin dikriga inaan mar walbaba alla xasuusnaano mar walba maxaa yeele qofku hadduu nicmooyin kugu galo lama halmaamo nicmooyin hadduu kugu galo qofka lama halmaamo ilaahay marka subxaanahu wa tacaala maadaama uu inoo sheegay nicmooyinkii qaaliga ahaa uu inoo galay ma aha xaqna ma aha in la halmaamo saas awgeedu alla leeyahay xusa fadkurini xusa marka dikrigan waxaa soo gelaya salaadii la tukanayo waa nooc dikriga ka mida tasbiixda aad akhrisanayso waa dikri ilaahay tahliisa iyo tawxiidka aad aqbirsanayso laa ilaaha illa allahu aad leedahay waa dikriga ilaahay salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ood akhrisanayso waa dikrigii qur'aanka ood akhrisanayso waa dikrigii wax walba ee ilaahay rilo geliyaa loola jeedaa dikriga ilaahay wax walba ee ilaahay rilo geliya ayaa la rabaa ilahay in lagu xuso weliba dikriga waxa weeye nooca ugu sarreeya waa midka ah bilqalbi wallisaan waljawaarix waa dikriga alla laga xuso xagga qalbiga oo markaad leedahay subxaan allah subxaan allahi markaad leedahay oo alla aad xusaysid waa inuu ilaahay qalbigana kaaga jiro oo afka keliya marka adigoo subxaan allah subxaan allah iska dhahaya qalbigaaguna adduunye uu isaga mashquulsan yahay waa laga wanaagsan yahay kaas naftiisa ajir waa leeyahay laakiin waa laga fiican yahay carabka keliya oo ilaahay laga xuso ajir wuu leeyahay laakiin waa laga fiican yahay waxaa ka wanaagsan markaad ilaahay xusaysid subxaanahu wa tacaala ama tasbiixso ama markaa allahu akbar dhe ama tawxiidkii akri oo laa ilaha illa allahu dhe ama salligii nabiga akri sala allahu wasalam calayhi ama qur'aankii akri markaa dikriba aad wadid waa in qalbigaaguna uu joogo oo xaadir uu yahay kaas way midka dikriga ugu heer sarreeya oo ugu fiican hadda ka warna nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya ayaa u yidhi oo yidhi rasuulka ilaahay ii dardaara markaasuu nabigeenu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka radban bidikri اllaahi tacaala carabkaagu yuusan ka zuulin inuu ka qoyan yahay xuska alle mar walbaba waxa weeye carabkaaga ha ku dhaqdhaqaaqo xuska ilaahay mar walbaba ilaahay xus wey oo maraad markaad akhrisanayso tawxiid iyo maraad akhrisanayso takbiir maraad tasbiix akhrisanayso weligaa sidaa xuskaas ilaahay u wadu nabigu kala dardaarmay sala allahu wasalam calayh xadiidka imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayo wuxuu ahaa wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam sabaqa almufariduun sabaqa almufariduun kuwii ilaahay u go'ay oo ilaahay u gooni noqday kuwaas ummaddii way ka hormareen kuwaas ummaddii way ka hormareen saxaabadii waxay yidhaaheen wama almufariduuna yaa rasuula allah oo kuwa mufaridiinta maxay yihiin rasuulka ilaahayow markaa wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam addaakiruuna allaha kaiiran wadaakiraat waa ragga iyo dumarka in badan ilaahay xusa wey ragga iyo dumarka in badan dikriga ilaahay xusa oo mar walbaba carabkoodu markaa uu ka qoyan yahay dikriga ilaahay kuwaas way kuwa hormaray oo ummaddii ugu hormaray mufariduuna la yidhaha almufariduun xadiis imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay oo dikriga markaa nabigeenu uu ku ammaanayay sala allahu wasalam calayh waxaa kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mathalu aladii yadkuru rabbahu waaladii laa yadkuru rabbah mathalu alxayi waalmayit qofka ilaahay xusaaya iyo qofka ilaahay aan xusaynin waxay la mid yihiin qof dhintay iyo qof nool oo kale kan dikriga ilaahay hayana waa qof nool kan markaa dikriga ilaahay ka aamusay oo dikriga ilaahay aan wadinna kaasna mid dhintay oo kale wey waa qof dhintay oo kale marka dikriga ilaahay waxaa ku soo arooray fadaa'il aad u fara badan ilaahayna wuuna amray subxaanahu wa tacaala weliba ilaahay wuxuu ballan qaaday qofku hadduu alla xuso adkurkum inuu ilaahay xusaayo haddana waa ballanqaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ballan qaaday wuxuu ilaahay ku xusi bilnicmati waalixsaan qofkaa inuu ilaahay u nicmeeyo waalraxma waalixsaan inuu u naxariisto inuu u nicmeeyo ixsaan inuu maaragtahay u sameeyo taas ayaa ilaahay ku xasuusan subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay kaleu subxaanahu wa tacaala dadka muuminiinta amray in ilaahay lagu shukriyo maxaa yeelay nicmooyinka lasoo sheegay waxay u baahan yihiin shukri nicmada haddii ilaahay uu kugu galo waxaa la rabaa inaad shukri uga hortagtid oo kufri aadan ku qaabilin weye sidii reer banu israa'iil ay samayn jireen reer banu israa'iila manni iyo salwe iyo wax walba inta cerka looga soo daadiyey ayay ku kufriyeen nicmada ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca asaabiriin yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla iyo nabi rumeeyeenow istaciinuu kaalmaysta bisabri dulqaadka kaalmaysta wasalaati salaadana kaalmaysta maxaa yeelay ina allaha ilaahay maca asaabiriina kuwa sabra la jiritaankoodii u ahaaday kuwaa sabruu ilaahay la jira yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla iyo nabi rumeeyenow istaciinuu kaalmaysta bisabri dulqaadka iyo wasalaati salaada kaalmaysta maxaa yeelay ina allaha ilaahay maca asaabiriina kuwa sabra micigoodu ahaaday la jiritaankoodu ahaaday kuwaasuu ilaahay la jiraa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu kula hadlay dadkii mu'miniinta ahaa mu'miniintiiuu la hadlay waa laga soo jeestay nimankii yahuudda iyo nasaarada iyo kirishtankii radintoodii waa laga soo jeestay in badan ayaa ilaahay u caqli celiyey hadday ku hanuunayaan oo hadalka ilaahay iyo naseexada ilaahay ay qaadanayaan in badan ayaa ilaahay la hadlay subxaanahu wa tacaala waxaa markan loo soo jeestay dadka mu'miniinta in la hanuuniyo oo iyaga nafsadoodii la toosiyo oo nusqaanta markaa laga baabiyo iyaga dhexdooda ku jira wey muslimiinta ilahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta o mu'miniintii ayuu ilaahay u yeeray mu'miniintii waxaad kaalmaysataan sabar kaalmaysta sabar kaalmaysta sabarka marka waxaa weeye saddex nooc ayuu u qaybsamaa sabar oo macaasida laga sabro macaasida in laga sabro maxaa yeelay xumaatada iyo macsiyada naftu way jecesha ina anafsa la ammaaratun bisuu naftu qofka bini aadamka mar walbaba waxay kula talisaa xumaan inuu sameeyo saasay kugula talin waxaa la rabaa marka macsiyada iyo dembiga in laga sabro naftu way jeceshaa dembiga ka celi oo ka xabis markaas waxaad geli ina allaha maca saabiriin ina allaha maca saabiriin halkaasaad geli ilahay yaa kula jira markaa subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo la rabaa asabr cala daacat daacada nafteeda in lagu sabro iyo cibaadada cibaadadu way dhib badan tahay naftuna ma ogola naftu ma ogola cibaadada waxaa la rabaa in lagu sabro cibaadada dhibkeeda oo habeenkii soo jeedkiisa lagu sabro qur-aanka akhrintiisa lagu sabro dikriga akhrintiisa lagu sabro waxa uu rabaa anwaacul cibaadoo dhan ma ogola naftu maxaa yeelay masjidkan inta yar ood ku jirto oo masjidkan aad fadhiisid xataa intaa waa dhib naftu way dhibsane intaa ma dhib way dhibsan baynamaa naftu aysan dhibsanaynin hadday dariiqyada iyo jardiinka iska fadhiisato raaxay dareemi waa ku raaxaysan munkarka way ku raaxaysataa naftu munkarka way ku raaxaysataa baynamaa masjidka iyo beytka ilaahay markay joogtana ay dareemayso colays ay dareemayso naftu waxaa la rabaa marka cibaadadiina in lagu sabro iyadana sadeda sabr ayay u baahan sabrka qaybtiisa saddexaad waxaa weeye asabru cala almasaa'ib musiibooyin adduunye hadday kugu dhacaan sabarka halmayso saddexdaas qayboodba waxaa la rabaa inuu muuminku ku siboogo markaasu wuxuu geli muuminku ina allaha maca saabiriin ilaah ayaa kula jira haddaad saabir tahay qof ilaahay la jirana qofka adkaan kara ma jiro ilaah ayaa kula jira subxaanahu watacaala wuxuu kaluu ilaahayna amray subxaanahu watacaala inaanu kaalmaysanno salaada aanu kaalmaysanno hadda ciidaman yuqtalu fii sabiili illahi amwaat bal axyaa'un walaakin laa tashcuruun walaa taquluu ha dhihinina muuminiintiyey liman ruuxa ku dhihinina ruuxaasoo yuqtalu huwa ruuxa la dilaayo fii sabiili illaah jidka ilaahay lagu dilaayo mantaas macnaheeda waxa weeye waa jamaaco walaa taquluu ha dhihinina muuminiintiyay liman duul ha ku dhihinina duulkaasoo yuqtalu la dilaayo fii sabiili illaah jidka ilaahay dhexdiisa lagu dilaayo hum duulkaasi amwaatun waa kuwa dhintay oo kal amwaati dadka kaloo dhintay ay la mid yihiin sidaa ha dhihinina bal hum kuwaa shuhadada ah axyaa'un waa kuwa nool walaakin laa tashcuruuna laakiin adinkaan dareemaynin xayaatahum noloshooda adinkaan dareemaynin walaa taquluu ha ku dhihinina muuminiintii ay liman duul ha ku dhihinina duulkaasoo yuqtalu la dilaayo fii sabiili illaahi jidka ilaahay dhexdiisa lagu dilaayo hum amwaatun waa kuwo dhintay oo kal amwaati amwaadda kaley la mid yihiin ha dhihinina bal hum kuwaa shuhadada ay axyaa'un waa kuwa nool walaakin laa tashcuruuna ma dareemaysaan xayaatahum noloshooda adinkaan dareemaynin aayaddan sababu nusuulkeedu waxay ahayd dad mu'miniin ah oo fara badan ayaa waxaa lagu dilay dagaalkii uxud dagaalkii bederna qayb muslimiinta ka mid ah lagu dilay dagaalkii uxuda laakiin si gaara muslimiin badan lagu laayay nimankii marka gaalada ahaa dood fara badan ayay fureeno waxay markaa yidhaaheen dadkan naftoodii way dayacantay naftoodii qaaliga ahayd way dayaceen macnaha waxaan macno darro ah ayay naftoodii ku bixiyeen walaalihii naftoodii way dayaceen idinkuna waxaad doonaysaan inaad naftiinnii dayacdaan oo macno darro aad naftiinna u bixisaan ayaad doonaysaan markaasaa ilaahay u jawaabay subxaanahu wa tacaala walaa taquluu liman yuqtalu fii sabiili illaah amwaatun ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala mu'miniintii ay hadhihinina weligiinna ha ka qaadanina nimankaa gaalada hadalka ay leeyihiin waa dad naftoodii khasaariye ay leeyihiin saa ha dhihinina waa dad dhintay oo amwaadda kale ayay la mid yihiin ha dhihinina waa kuwa nool bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquuna aayad kale waa sii ahayd waa kuwa nool oo cinda rabbihim yurzaquun rabbigood agtiisa laga irsaaqaa kuwa shuhadada ah oo dagaalka gaalada ku geeriyooday oo liiclaa'i kelimatillaahi u dhintay tawxiidku inuu saramaro u dhintay waa la irsaaqaa wayna nool yihiin ilahay agtiisaana laga irsaaqi waxaa la yidhaha farqiga u dhexeeya qofkan horta zuhuuqu ruux uu ku dhacay qofku marba hadduu shahiidku geeriyoodo horta muuqaalka markii la fiiriyo naftii way ka baxday muuqaalkiisa markii la fiiriyo laakiin ilaahay agtiisa wuu ka nool yahayo waa la irsaaqi waxaa la yidhaha dadka kale mu'miniinta markii iyagu ay dhintaan oo qabrigooda la geliyo oo la soo aaso haddii qofkaasi qofkaas toosan uu ahaa daaqad ka mida daaqadaha jannada ayaa loo furaa halayr oo loo layriyaa halkaasuu qabow iyo raaxo qabrigiisa ku qaataa laakiin qofka shahiidka isagu markuu geeriyoodo naftiisa isaga waxaa ruuxdiisa la geyn jannadaa la geyn halkaas iska soo daade oo risqigaasi si toosa u cuni laakiin qofka kale muuminkaah isagu geeriyooday waxa weeye layr qabow iyo waxaa loo furi daaqad ka mida daaqadihii jannada ayaa halkaa qabowgeeda uu ka soo gaari laakiin risqi isagu toosa oo jannada markaa uu ka cunayo ma aha muuminka toosan laakiin qofka shahiidka irsaaqad caadiguu quutaa isagu ruuxdiisaa la qaadi jannadaa markaas lasoo daadsin ruuxiisa oo waxay doonta halkaa ku nicmaysaa ruuxdiisa halkaa ku nicmaysanaysa waa ballanqaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka shuhadada ilaahay uu ballanqaaday laakiin alla wuxuu yidhi adinku ma dareemaysaan oo dadka qofka shahiidka markii la dilo waxaad arkaysaan indhihiinu ay idiin sawiraayaan dadka caadiga inuu la mid yahabo ma dareemi kartaan idinku ilaahay unbaa yaqaana subxaanahu wa tacaala ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولو والله إله من كل عطاء نبلونكم waanu idin jarribaynaa waanu idin jarribaynaa bishayin shay ayaanu idinku jarribaynaa shaygaasoo min alkhawfi cabsida iyo waljuuci gaajada ka mida wa naqsin nusqaanta ka mida min alamwaali xoolaha xaggooda layska nusqaamiyo walanfusi nafafyaalka layska nusqaamiyo wasamaraati midhaha xaggooda layska nusqaamiyo wabashir bishaaree nabiyullaahi muxamedun sala allahu wasalam calayhi assaabiriina kuwa sabra ee dulqaata kuwaa u bishaaree wala wallaahi ilaah baan ku dhaartahay nabluwannakum waanu idin jarribaynaa waanu idin jarribaynaa bishayin ayaanu idinku jarribaynaa shay shaygaas oo min alkhawfi cabsi ah iyo waljuuci gaajo iyo wanaqsin nusqaan ah min alamwaali xoolaha xaggoodana la nusqaamiyo walanfusi nafafyaalka la nusqaamiyo wasamaraati midhaha la nusqaamiyo wabashir bishaaree nabiyullaahi muxamedu sala allahu wasalam calayhi assaabiriina kuwa sabra ee dulqaata kuwaa u bishaaree ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah ayuu la hadlay wuxuu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala dadkiina mu'miniinta ah waxaan ku dhaartay ilaaha dhaaranaya subxaanahu wa tacaala waxa ilaahay ugu dhaaran waxaa weeye waa ta'kiidan lihada alxukmi xukumkan ayaa la adkaynaya wax adag ayaa laga dhigay macnaha dheeldheeliyaan loo qaadan weeye waa wax dhacaya qof kasta ee muslimana ku imaanaya arrimahan soo socda arrimahan soo socda waxaa weeye qof walba ee muslima wuu ku imaan waa shan qaybood ayaa ilaahay sheegay subxaanahu wa tacaala in mu'miniinta lagu imtixaanayo shantaas haddii aysan kugu wada dhicin qayb ka mida inay kugu dhacdo intaad adduunka ku nooshahay waa laga maarmaan qof kastana way soo qaabili shanta ee adduunkan ku nool qayb ka miday ka heli waxa weye ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waxaanu idinku imtixaanaynaa xoogaa cabsi ah bishay min alkhawf oo maxaa laga cabsana cadow aa laga cabsado cadow oo laga cabsado cadowgaas oo marka isugu jiri kara dad markaa muslimiin ah oo iyagu fasaaday oo dadkii kale walaalahood laynaayo oo dilaya oo qofkaa muuminkii cadowgaas muslimkaa uu ka baqaayo muslim fasaad uu ka baqi oo cadowgiisa noqday waa ka cabsan waa imtixaan waxaa kaloo iyadana khawfkan lagu fasiraa iyadana khawf oo gaaladii laga baqaayo oo cadowgii gaalada weeraro iyo waxyaalahaas ay dadkii ku haynayaan waa imtixaan oo waxaa la rabaa markaas imtixaanka in loo adkaysto oo la iska celiyo ayaa la doonaya hadduu gaal yahay ama midka ku soo weeraray oo naftaadii iyo maalkaagiibuu kugu yimaado hadduu xataa muslim yahay gaajana waan idinku imtixaani buu yidhi alle subxaanahu wa tacaala juuc qofku uu dareemayo oo markaasu noloshiisii cidhiiri aygu noqonayso oo maaragtaa nolol maalmeedkii sidii uu doonayo uusan u helaynin waa qayb imtixaanka ka mid ah waxaan idinku imtixaani buu yidhi alle subxaanahu wa tacaala maalka oo layska nusqaamiyo waxaa lagu nusqaamin dhac oo maalkii lagaa dhaco in lagaa boobo inuu kaa gubto inuu kaa khasaaro oo khasaaro ay ku dhacdo waxyaalahaasaan idinku imtixaanaynaa buu yidhi alle subxaanahu wa tacaala waxaanu idinku imtixaanaynaa nafta oo layska nusqaamiyo nafta waxaa lagu nusqaamin ruuxii aad jeclayd oo geeriyoonayo waalidkaagii aad jeclaydaa kaa geeriyoonayo xaaskaagii oo geeriyoonayo carruurtaadii oo geeriyoonaysa waxaas waa ibtilaa min allahi subxaanahu wa tacaala adigaa lagu fiirin waa lagu imtixaani imtixaankaas dadka qaarna way ku dhacaan qaarna way ku baasaan waa imtixaan meeshan waa lagu fiirin wey midhahana waa laydinka nusqaamin oo beerihii beerihii waxaa loo nusqaamin roob la-aana lagu ridi webigii yaa yaraanahay roobabkii yaa yaraanahay ama roobkii oo socda oo ballaaran ayaa aafo lagu ridi oo bahallo iyo waxyaalahaasaa gelahay abaaraa dhacahay taana waannu idinku imtixaanaynaa imtixaankaas marka dadna way ku dhacaan dadna way ku baasaan nabiganna waxaa lagu yidhi sala allahu wasalama calayhi wabashiri saabiriin kuwa sabra imtixaankii ku baasay kuwa u bishaare u bishaaree kuwa in ilaahay uu raalli ka noqday in ilaahay xukumkiisii ay raalli ku noqdeen ilaahayna iyaguna uu raalli ka noqday saa ugu bishaareen maxaa yeelay imtixaankan adiga lagugu keenayo adduunkan intaad joogto waa xukum xagga alle kaaga yimid haddii marka aad carooto waxay ka dhigan tahay adigoo yidhi ilaahu xukumkaagii waan ka carooday xukumkii aad igu riday ilaahu waan ka carooday way ka dhiganta adiga marka haddii imtixaan adduunka uu kula soo gudboonaado oo cabsi iyo gaajo iyo nusqaan xagga nafta iyo maalka iyo midhihii hadday kula soo gudboonaadaan ood caro muujisid oo qalbiga aad ka dhibsatid waxay ka dhigan tahay adigoo yidhi xukumkaaga allow raalli kuma ihi taasna waa meelka dhacwo meelka dhacwo marka waxaa la rabaa inaad xukunka ilaahay raalli aad ku noqotid aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun aladiina saabiriintaasoo idaa waqtigii asaabathum saabiriinta musiibatun musiiba ay asiibto qaaluu yidhaaha inna anagu lilaahi ilaahaanu u sugnaanay ilaahana leh wa inna anaguna raajicuuna kuwa laabanayaan nahay ilayhi ilallahi ilaahay xaggiisa u laabanayo ulaa'ika kuwa saabiriinta ah calayhim dushooda waxaa ahaaday salawaatun dhimrisyaal ayaa ahaaday oo loo dhimrinaayo dhimrisyaalkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaadeen waraxmatu naxariis ayaa dushooda ahaatay wa ulaa'ika kuwa saabiriinta ah hum iyaga unbaa almuhtaduuna kuwii hanuunay ah iyaga unbaa waddadii hanuunka hayow aladiina saabiriintaasoo idaa waqtiga asaabatum saabiriinta musiibatun musiiba ay asiibto qaaluu yidhaaha innaa anagu lilaahi ilaahaanu u sugnaanay ilaahana leh addoommo ilaahayaa nahay suu doonuu ilaahayna yeeli karaa wa innaa anaguna raajicuuna nahay kuwa laabanaya ilayhi ilallahi xagga ilaahay u laabanaya ulaa'ika kuwa saabiriinta ah calayhim dushooda waxaa ahaaday salawaatuna ahaaday dhimrisiyaal ayaa ahaaday salawaatkan bimacna alxuruwi waalcadfi wey marba hadday raxmada iyo salawaadka ay kulmaan laba macno ayaa carabiga markaa looga kala jeedaa salawaadku waxa weeye waa alxuruwu waalra'fatu waa turid iyo dhimrin wey waxaa kaloo la yidhaahaa salawaadkan oo lagu fasiraa isagana daryeel daryeelna waa la yidhaha daryeel calayhim korkooda waxaa ahday salawaatun daryeelyaal oo ilaahay uu daryeelayo ilaahay yaa daryeelayo xifdinaya salawaadkaasoo min rabbihim ama dhimrisyaal oo loo dhimrinaayo ama daryeelyaal daryeelyaalkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaadeen iyo waraxmatu naxariis ayaa dushooda ahaatay wa ulaa'ika kuwa saabiriinta ah hum iyaga unbaa almuhtaduuna ah iyaga unbaa kuwa hanuunsan ah waddadii hanuunka haya nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi kuwa imtixaanka ku baasay u bishaare u bishaare imtixaanka kuwa ku baasay oo kuwa imtixaanka ku baasay sifaadkanay leeyihiin musiiba markay ku dhacdo oo ay uga dhacdo xagga cabsida ama gaajada ama xagga nafta ama xagga xoolaha ama xagga midhaha waxay leeyihiin innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun saasay la soo boodayaan oo macnaha innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ereygan wuxuu tusinaa qofku inuu isdhiibay xukunka ilahay inuu raalli ku yahay saasuu ereygan tusin maxaa yeeley innaa lilaahi waxaa weeye annaga waxaa nale ilaahayaa nale wey hadduu marka ilaahay naleeyahay waxaa halkaa ka dhalanaya suu doono inuuna yeeli karo mar jiruu nagu ridi mar caafimaaduu na siin mar ilaahay gaajuu nagu ridi marna ilaahay dheriguu na siin ilaaha nale adiga waxaa weeye haddii xoolo aad iska leedahay oo xoole ay xerada kugu jiraan neefafka adigu aad leedahay sow neefkii aad doontid iskama qalanayso neefka aad doontid neef sow iskama qalanayso kuwa marka xerada ku haray oo adan qalan markaas ama neefka aad qalanayso ma kula murmi karaa ma dhahaysaa kuwa kale ma qalanaysid aniga maxaa ii qalan ma dhihi karo maxaa yeele adigaa iskale saa doonaad ugu tasarufi xoolahaa marka addoommadani waa sidaasoo kale kulligood ilaaha le subxaanahu watacaala mid jiruu ilaahay ku ridin mid caafimaaduu siin mid ilaahay daraguu siin mid gaaju ilaahay ku imtixaani mid xoolihiisa ilaahay waa u kobcin midna ilaahay khasaaru uga ridi marka addoon ilaahay haddaad batahay waxa weye waa inaad raalli ku noqoto xukunka ilaahay oodan ictiraadin wa innaa raajicuuna ilayhi ila allah xagga ilaahayaan u laabanaynaa oo imtixaankan ilaahay subxaanahu watacaala hadda uu nagu riday adduunyadana isagaa suu doonana yeelaaya aakhirana isagaa nala xisaabtama ayaan u laabanaynaa adduuniya aakhira waa isagaan u soconaa adduunka intaan joognana isagaana leh aakirana isagaan ban la kulmaynbaa oo nala xisaabtamaya saasay leeyihiin dadka toosan oo markaa musiibada ku dhacdo sayidina cumar waxaa la yidhi markii ay arrin musiibaha ay la soo gudboonaato wuxuu dhihi jiray saddex arrimood buu ilaahan uga mahad celiya markii musiiba ay ugu dhacdo waxaan ilaahay uga mahad celiyaa uu leeyahay horta musiibadan inaan ilaahay uusan iiga ridin xagga diinta xagga diinta musiibada diinta ugu daran diinta haddii lagaa musiibeeyo oo taariku salaad qofkii uu noqdo ama maaragtaahay qof ilaahay aan ka baqayn oo faasiqa uu iska noqdo waa musiibo diineed musiibo diineed wey marka in ilaahay uusan diinta iiga ridin ayaan ilaahay uga mahad celinayaa wey midda kale waxaan ilaahay uga mahad celinayaa wey musiibo walba midaa ka sii weyn kii ka weyneed inuu ilaahay iga xifdiyey midii ka weyneed ilaahay inuu iga xifdiyey taana ilaahay uga mahad celiyaa wey waxaan ilaahay uga mahad celin wey midda kale in ilaahay ajir uu iga siinaayo ajir inuu iga siinaayo saddexdaasaan uga mahad celinayo markii musiiba ay ugu dhacdo ilahay marka subxaanahu watacaala kuwaas wuxuu ballan qaaday in ilaahay daryeelaayo inuu ilaahay u naxariisanaayo inay yihiin kuwa keliya oo hanuunsan waa kuwa imtixaanka ku baasay kuwa keliya oo hanuunsan wey kuwa imtixaankii ku dhacay oo iyagu walaacaya markii musiiba ku dhacdo oo walwalaaya oo macnaha xukunka ilaahayba carab ilaahay u muujinaya kuwaasi kuwa hanuunsan maaha kuwa hanuunsan maaha kuwaas ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yadawafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا بورت صفا ليراهو إيه والمروة بورت مروة ليراهو من شعائر الله من شعائر دين الله دينة إلهي على موين كيري أي كمدهين فمن قف في قف كاسو حج البيت بيت إلهي حجية أو مصر اعتمر بيت إلهي عمره وآله فلا جناح الدنب عليه من كادوشي سماهان أن يطوف إنو ضوافه بهما صفا يا مروة إنو ضوافه كركي سدنب كما هانن ومن qofkii qofkaasoo تadوca samafala khayra khayr ku samafala fain اllaha ilahi shaakiru alla shukriyo caliimu alla ku cilmi badan weeyo samafalka uu samaynaayo ilaha ka warqaba subxaanaه watacaala ina صفا buurta safa la yidhah waa jabal iyo wlmarwata jabalka marwa la yidhah waa laba buurood min shacaa'ir ilah min shacaa'ir diin illah diinta ilahi calaamooyinkeeda ka mid yihiin kaman qofkii qof qofkaas xaja bayka baydka soo xajiyey ama mase ictamara cumreystay bayka falaa junaaxa dembi calayhi mankaa korkiisa ma ahaanin an yatawwaqa inuu dawaafo bihimaa safa iyo marwa inuu dawaafo korkiisa dembi kama saara wama qofkii markaas oo tadawaca sama faray khayran khayr ku sama faray fa ina allaha ilaahi shaakirun amarku shukrinayo weye qofka calimun amarku cilmi badan weye samafalkiisa aakhirada waa uga abaalguri subxaanahu watacaala إلهي سبحانه وتعالى أنكم بكتب قليل أهلين الحجك أهلين الحجك إله سبحانه وتعالى أيوه وحيه وشيء قيبة كمدة أيضا أهلين الحجك أيوه فاقاسنا إنه إيمان دونان هذا قيب كمدة أيها هلك نلوكو شيء أهلين الحجك آيادا وحوي سبب النزول كده أيها فسر آية آيادا سببت يكسر دكتي وحوي لبدا بورود أو صفية مروة صفية مروة ولبدا بورود أو حوي كعبدا أكتيدا أهوي oo markaas arkaanta xajka ayay ka mid yihiin tiirarka xajka ay ka mid yihiin oo labadaas buulood waxaa la rabaa dhexdooda inaad socoto toddoba goor toddoba goor dhexdooda inaad socotaa la yidhaah sacyigu marka waa rugni min arkaan alxaj waalcumra waa rugni ka mid ah arkaanta xajka iyo cumraduba ay ku taagan yihiin labadaas buulood dhexdooda toddoba gooraa la socdaa ilaahay aana amri subxaanahu watacaala oo xajkiianba ansaxaynba haddii aan la socon labadaa buulood dhexdooda marka waxaa weeye xilligii hore jaahiliyada iyo diin la-aanta labadaas buurood waxaa saarnaan jiray laba sanam ayaa saarnaan jiray midna waxaa la dhihi jiray isaaf midna waxaa la dhihi jiray naaila la dhihi jiray naaila iyo isaafa la kala dhihi jiray labada buurood laba sanam ayay gaaladu ku kala caabudi jireen oo saarnaan jiray marka labada buurood markii buurtan ay ka soo socdaan oo tan kale ay aadaan ma waxay masixi jireen sanamkaasay masixi jireen oo sidaa gacmahooda ugu masixi jireen taa kale markay kasoo daadegaan oo buurta kale iyadana ay yimaadaan kan kale sanamka kale masaxan jireen oo kaasa ilaahu aaminsanaayeen labadii buurooday waxay kala saarteen laba sano dadkii marka muslimiinta ah markii xajka lasoo farad yeelay iyo cumradii oo la yidhi ha la xajiyo muslimiintii waxay ka yaxyaxeen safaya marwo dhexdooda inay socdaan oo waxay yidhaaheen rasuulka ilaahay oo safaya marwo xilligii gaaladu ay meeshan deganaan jirtay laba ilaaha halkan u saarnaan jiray oo asnaama oo iyagu ay caabudi jireen markasoo dhaqankii jaahiliyada u ekaan mayno ilaa iyagaa meeshan socsocan jiray laba sanomaa meesha u weli jirta dhaqankii jaahiliyada sow uma ekaanayno sow gaaladii ma shabahayno gaaladii sow ma shabahayno haddaan safaya marwo dhex soconno sow markaa kuma dembaabayno gaaladii dhaqankoodii oo markaanu isu ekaysiinay sow kuma dembaabayno aayaddana marka ilaahay soo dejiyey subxaanahu watacaala ina safa walmarwata min shacaa'ir illah waxaa la yidhi safa iyo marwo waxay ka mid yihiin diinta ilaahay calaamooyinkeeday ka mid yihiin diintaasna waxaa loola jeedaa waa xajka xajka calaamaadkiisay ka mid yihiin oo haddaan safaya marwo aan la socan maba ansaxayaba xajkii xajkii anba ansaxay xajkiiyaa ku taagan qofkii marka baytka ilaahay soo xajiya amaba soo cumreysta ku dembaabi maayo safaya marwo dhexdooda inuu socdo ma ku dembaabayo maxaa yeelay socodkii gaaladu ay socan jireen meesha iyo socodka adinku aad socotaan wuu kala duwan yahay niyadaa iskhilaafsan iyagu socodka meesha waxay u soconaayeen labadan ilaah caabuda oo labadan ilaah masmasaxa oo iyagii weyneeya ayay u soconayeen adinkuna waxaad u soconaysaan qaadasho amarka ilaahay aad qaadanaysaan subxaanahu watacaala marka waxbaha ka baqinina wey jaahiliyada inaad shabahdaan shaqo iskuma liidin qasadkiinaa kala duwan wey adinka miyaa meesha asnaam ku caabudahay adinka miyaa meesha maaragtahay wax kale ku caabudahay ilaahay un baad caabudaysaan subxaanahu watacaala marka ha ka cabsanine dawaafa wey dawaafa marka sacyigaan waxa weeye sacyigaan culimmada salafku way isku khilaafaan madhabkeena shaaficiga isagu wuxuu qabaa waa rugni min arkaan alxaj rugni arkaan alxaj wey oo xajkiina ma ansaxaayo cumradiina ma ansaxayso haddii sacyigaas aan la samayn baynamaa iyaga madaahibta qaarkood ay leeyihiin waa sunna ay leeyihiin oo markaa sunnada waxay ka qaadanayaan marba haddii la yidhi lagu dembaabi maayo lagu dembaabi maayo macnaheeda waxay ka dhigantay leeyihin waan ka fahmaynaa macnaha waa la iska dhaafi karaa lagu dembaabi maayo waa la iska dhaafi karaa aan ka qaadanaynaa ay leeyihin laakiin taas waxaa diidahaya nabigeena waxaa sugnaaday calayhi salaatu wasalaam xilligii xajatulwadaac inuu safa iyo marwo dhexdeeda toddoba goor uu laalaatay oo toddoba goor uu socday ayaa nabiga ka sugnaatay xajatulwadaac xajkii nabigeena ugu dambeeyey sala allahu wasalam calayh taas marka ficilkaas nabiga ayaa fasiraaya inaan laga tegi karin sacyiga oo safa iyo marwo dhexdeeda la soconayo waman tadawaca khayra qofkii khayr ku samafala samafalka waxa weeye xaj aan ku waajibin iyo cumro aan ku waajibin ayuu iska sameeyey xajkii hore ee xajatulislaamka ahaa ama xajkii faradka ee waajibka waa iska soo bixiyey baydka ilaahay iska jeclaaday mar walba waa aadaa waa soo cumraystaa mar walba maaragtaay meeshuu xajkii u aadaa waa u laalaabtaa samafalkaasuu samaynaa waa waxaan ilaahay ku waajib yeelin waxaan ilaahay ku waajib yeelin qofkii sameeyey fa ina allaha shaakirun caleyh ilahay waa ku shukrina waana og yahay qofkaas wanaagga uu samaynayo maxaa yeelay waa dadaal dheeraada qofku intuu waajibkii ka soo baxay waxaan ilaahayba ku waajib yeelin oo haddana ku sii daray waa qof ilaahay uu jecel yahay qofkaas qof ilaahay jecel yahay ilaahayna waa ku shukriyaa qofkaas waana ilaahay og yahay qofkaa wanaagiisa iyo siduu u toosan yahay ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati wاlhuda wاlhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanhum allah wayalcanhum allaacinuun in aladiina kuwii yaktumuuna qarqariya maa shay qariya shaygaasu anzalna aan soo dejinnay oo min albayinaati aayadihii cadcaddaa ah walhudaa hanuunkii ah min bacdi maa bayannaahu min bacdi tabyiinina annaga caddaynteena ka bacdi qarqariya iyaahu maagaas aan soo dejinnay markaan caddaynay ka bacdi qarqariya maadana waxay tahay masderiya bayannaahu marka waxaad ka dhalaalin mudaaf ilayhigii bacdi bacdi mudaaf ilayhigeedii ayaad halkaa ka dhalaalin maadana waxaad ku awili masderaad ku awili min bacdi maa bayannaahu min bacdi tabyiinina caddaynteenna ka bacdi qofkii xaqa qarqarya iyaahu maagaas aan soo dejina aan caddaynay linaasi dadka markaan u caddaynay ka bacdi qofkii qarqarya filkitaabi kitaabka dhexdiisana aan ku caddaynay kuwaas qariya ulaa'ika kuwaas kaatimiinta oo xaqa qarinaya yalcanuhum waxaa lacnad ku rida allaahu ilaahayaa lacnad ku rida wayalcanuhum waxaa lacnad ku rida allaacinuuna inta lacnad ku ridoo dhan inta wax lacnadoo dhan aa lacnadayso ila aladiina kuwii maahane taabuu ka toobad keeneen oo maxay ka toobad keeneen min kitmaanihim qarintoodii ka toobad keeneen maahane oo wa aslaxuu hagaajiyeen maa afsaduu waxay fasaadiyeen hagaajiyeen maahane oo wabayanuu caddeeyeen maa katamuu wixii ay qarqarinayeenna caddeeyeen maahane oo isbeddel sameeyey fa ulaa'ika kuwaas atuubu calayhim dushooda waan ka toobad aqbalaa waana aniguna attawaabu alla toobad aqbalidoodanaan ahay uu yidhi alla subxaanahu watacaala alraxiimu alla naxariis badanaan ahay ina aladiina kuwii yaktumuuna qarqariya maa shay qariya shaygaasu anzalna aan soo dejinnay oo min albayinaati aayadihii cadcadaay ah walhudaa hanuunkii ah min bacdi maa bayannaahu min bacdi tabyiinina caddaynteenna ka bacdi qarqarya iyaahu maagaas aan caddaynay linnaasi dadka aan ugu caddaynay filkitaabi kitaabka dhexdiisana aan ku caddaynay ka bacdi qarya ulaa'ika alkaatimuuna kuwaas xaqa qarqarinaya yalcanuhum waxaa lacnadoo lacnad ku rida allahu ilaahayaa lacnad ku rida ilaaha lacnadi wayalcanuhum kuwaas waxaa lacnada allaacinuuna inta wax lacnadoo dhan ayaa lacnadaysa ila aladiina kuwii mahane taabuu toobad keeneen oo min kitmaanihim qarqarintoodii ka toobad keeneen mahane oo waaslaxuu hagaajiyey maa afsaduu waxay fasaadiyeen hagaajiyey mahane oo wabayanuu caddeeyeen maa katamuu wixii ay qariyeenna caddeeyey mahane fa ulaa'ika kuwaa toobad keenay atuubu calayhim dushooda waan ka toobad aqbala waana aniguna atawaabu alla toobad aqbalid badanaan ahay alraxiim ee naxariis badan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu la hadlay dadka xaqa qariya aayaddan sabab nusuulkeedu waxay ahayd oo ay ku saabsanayd yahuudda iyo nasaarada ayay ku saabsanayd laakiin waxaa soo gelaya qof walba ee xaqa qarqariya ayaa aayaddani ay soo geli marka nimankan yahuudda iyo nasaarada waxaa la ogyahay in badan aanu soo qaadanay inay mar walbaba xaqa ay qarqariyaan oo xaqii meesha uu ka jiro waa og yihiin gaar ahaan kuwa culimmadooda ah kuwa culimmadooda oo kutubtii gacanta ku haysa xaqii shacabka way ka qarin jireen waa ka ilaahay yidhi subxaana aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kama yacrifuuna abna'ahum waina fariiqan minhum layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun culimmada xaqay qarinaayeen lacagayna ku iibsanayeen xaqaas ay qarinayaan lacag ayay ku iibsanayeen xaqaas ay qarinayaan aayadahana marka ku soo degay kuwa xaqa dardaboolaya oo qarinaya wuxuu yidhi alla subxaanahu watacaala kuwa qarinaaya wixii aan soo dejinnay oo bayinaad ah bayinaadkii cadcadaa oon soo dejinnay kuwa qariya hanuunkii aan ummadda uu soo dejinnay kuwa qariya markaanu kitaabka ku caddaynay ka bacdi qarqariya oo maxay ku qarinayaan erayadii muxammadun uu ku qoraa oo kale magacii way ka tireen meeshii sifaatkii nabiga tilmaamihii nabiga way bedeleen sala allahu wasalam calayh wixii oo dhan way isku qaseen kuwa ficilkaa ku tillaabsanaya kuwaas ilaahay aa lacnad ku riday lacnad ilaahay ayaa ku riday lacnaddana macnaheeda waxaa weeye waa albucdu min raxmat illaah qofku waa inuu raxmadda ilaahay ka fogaado lacnaddu wax sahlan maaha naxariista ilaahay intaasaad ka fogaatay uma soo dhow agagaarkeedana ma imaanaysid bal in lagu naxariisto iska daayay agagaarkeeda xataa ma imaanaysid kuwaas ilaahay lacnadiisa ayuu ku riyey wuxuu kaloo lacnadaaya inta wax lacnadooda inta wax lacnada jinni iyo insi iyo malaa'ig wixiiba lacnad awoodoo dhan ayaa lacnadaaya lacnatullaahi calaykum dhahayow inta wax lacnadoo dhan ayaa kuwaas lacnadaaya maxaa yeelay qofka ficilkan oo kale ku tallaabsaday waa qof macnaha inuu baadiyooday kaliya kuma uusan sinan ee wuxuu ku- wuxuu sameeyey shacbiyad dhan ayuu lumiyey shacbiyad dhan uu lumiyey qofku hadduu keligiis iska baadiyoodo dembile wuu yahay laakiin kana ka daran wuxuu kale uga daran yahay xaqii kitaabka ayuu taxriifiyey waa bedbedelay waxbuu qarqariyey wixii ma sheegahayo wixii taxriif buu ku sameeyey kaas marka waxa weeye isagiina wuu lumay intii kitaabkaas akhrisanaysay dhammaantoodna wuu lumiyey ilaa wuu taxriifiyey kitaabkii tabdiiluu ku sameeyey kuwaas lacnada ilaahay aa ku dhacdu yidhi alle subxaanahu wa tacaala marka ayadda waxaa soo gelaya qof walba ee markaas xaqa qariya waa soo geli culimmadu xataa mufasiriinta waxay yidhaahaan qofku haddii xataa cilmi looga baahan yahay oo markaas deegaankaas uu degan yahay ama naaxiyada uu degan yahay cilmi markaa keligiis uu yaqaano oo xaafadaas aan laga aqoonin hadduu diido oo ummadda uu akrin waayo oo uu yidhaha ma akrinaayo aayaddan uu soo geli ulaa'ika yalcanuhum allaahu wa yalcanuhum allaacinuuna soo geli maxaa yeele farducayn uu kugu yahay haddii culimo kale ay xaafadda joogto oo culimo kale markaa kitaabkii ama daraasadii akrin karta meesha ay joogto oo markaa kaliga aad masjidka isaga tukato oo waxba aadan duruustii iyo cilmigii aadan nashrin kuma dembaabaysid kuwo kale wax faafiya haddii joogaan laakiin haddii meeshii qaryadii ama tuuladii keliga aad sheekh ka tahay keliga aad sheekh ka tahay wax kaloo xaqi sheegaysan jirin ama xaafadda adigu aad degan tahay wax kaloo cilmigan yaqaana aysan jirin adigina aad shib tahay ood ka aamusan tahay waxaa soo geli ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayanaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun lacnada ilaah kugu dhacaysa lacnada ilaahay ayaa kugu dhacaysa fardu caynu cilmigu kugu noqon sheegidiisa haddii kaliga xaafadda aad ka taqaano ahose magaalada aad kaliga cilmiga ka taqaano tusaale ahaan magaaladii waxaa taqaanaa tafsiirkaa taqaanaa qof kale tafsiirka akrin kara mara oo loo aado waajibay kugu noqon haddaad ka aamustana lacnadana kugu dhacay ama xadiiskiiya taqaanaa waad ka gaabsata ma akrinaysa qof kaloo akriyana lama hayo waad ka gaabsata adigina waad qarin oo waad la aamusanta ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun qof walba ee cilmiga qariya ee xaqi ilaahay uu soo dejiye aan sheegaynin ee ku bakiilahaya oo xaasidahaya ayaa soo geli meeshan aayadduna ay taabanaysa ila aladiina taabuu kuwii toobad keenay mahan welidaa waxaa weeye een, saxaabigii abu hurayra abu hurayra nin wuxuu ahaa aad u axaadiis fara badan ayuu ahaa axaadiis fara badan uu nabigeena ka wariyey calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu dhihi jiray lowlaa aayatun min kitaabi illah maa xadatukum shaya aayad kitaabka ilaahay ku jirta haddaanan ka cabsanaynin axaadiistan maba sheeg sheeganba macnaha dadkii waxay dhaheen een, akara abu hurayra abu hurayra axaadiista waan ugu badiyey waxaan goor muu nabiga ka xifdiyey goor muu nabiga ka xifdiyey waxaan faraha badan dadkii aa tuhumaystay wuu nagu badiyey abu hurayra axaadiis badan ay yidhaaheen markaasu wuxuu yidhi adinkuna sidaasaad leedihiin aniga haddaanan aayaddan ka cabsanaynin ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati waalhuda haddaanan ka baqaynin xadiis maba idiin sheegeen buu yidhi laakiin haddaan xadiiskii nabiga qariyo calayhi salaatu wasalaam aayaddanaan ka baqi saasuu dhihi jiray ila aladiina taabuu wa aslaxuu ilaahay marka wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala kuwaas la lacnaday in toobada albaabka toobadu ay u furan tahay oo ay toobad keeni karaan waxay u toobad keeni karaan way toobad keeneen ficilkii iyo foolxumadii iyo qarqarintii ay qarinaayeen way ka toobad keeneen waxay hagaajiyeen wixii ay fasaadiyeen waxay fasaadiyeen maxay kitaabkii ay taxriifiyeen taxriifkii waa bedeleen oo meeshii ay wax ka taxriifiyeen sidii saxda ahayd ay ku qoreen meeshii nabiyullaahi maxamed uu ku qoraa sala allahu wasalam calayhi magaciisii ku qoreen nabigana calayhi salaatu wasalaam sifaadkii nabigay siday ugu qoreen way hagaajiyeen waxay ay fasaadiyeen وبين كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كوي كفروا قالوا به وماتوا دنتين والحال دنتين هم يقوا كفار أيهين أولئك كواس عليهم دشوا وحاها علي لعنة الله إله لعنة ديسي هي والملائكة ملائكة لعنة دودي هي والناس دك لعنة دودي أجمعين بالنامضة إن الذين كوي كفروا كفريي وماتوا دنتين والحال دنتين هم يقوا كفار كفار أيهين أولئك كوا كفر يقول دنتين عليهم دشودا وحاها هذه لعنة الله إله لعنة ديسي ولعنة الملائكة ملائكة لعنة دودي ولعنة الناس ذكر لعنة دودي دشودا هاتي أجمعين أمان تودبا إلهي وفرشه سبحانه وتعالى وآياتي هو إنه أوسى شيئي قفكي كتوبتك أنا قرقرنت علمي إي حقه قرقرنها أيوه إن إلهي وكتوبت أقبل أيوه أيوه آياتي هو إنه أوسى شيئي آيات مرك إلهي وفرشه شيئي سبحانه قفكي أن كتوبتك أنا سلاس كل انتسيليين yahuudii u ahaa nasaari u ahaa gaal u ahaa xaqii wixii waa taxriifiyey kutubtii waa bedbedelay kama toobad keenin isagoon toobad keenin oo lacagtiisii iska guranaya ayaa ajashii ku timid waktigiiyaa ku yimid kaas marka xukunkiisii ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaar ulaa'ika calayhim lacnat ullah walacnat lmalaa'ika walacnat nnaasi ajmaciin wax kastaa kaaka lacnadaay gaal marba hadduu qofku kufrigu ku dhintay ilaahan lacnadaayo malaa'igta ilaahan lacnadi dadkao dhanaan lacnadaayo weligiisna wuxuu ku waari naartuu ku waari khaalidiina xaal ay yihiin kuwa waaraaya fiihaa jahanamo dhexdeeda ku waaraaya laa yukhafafu lama fududeeyo canhum kuwa xaggooda alcadaabu cadaabka lagama fududeeyo walaahum kuwaasna ma ahaanin yundaruuna kuwa loo sugo oo loo kaadiyo maaha khaalidiina xaal ay yihiin kuwa ku waaraaya fiihaa naartaa dhexdeeda ku waaraaya lamiirka waxaa loo celinaa leeyahay naar oo laga fahmayo lacnada maxaa yeele lacnada macnaheedaa waxay tahay albucdu min raxmat illah waa raxmadda ilahay naxariista ilaahay in laga fogaado wey amaba fiiha lacnada dhexdeedaba loo celiyo maxaa yeele lacnada nafteeda naarada lacnada nafteeda waa naar labadaba culimmadu way sheegaan lacnadaasay ku